odayaal dhaqan xildhibaano hirshabeelle ka tirsan iyo maamulka gobolka shabeellaha dhexe ayaa ku guuleystay inay isa soo horfariisiyaan odayaasha laba beelood oo maleeshiyaadkoodu dhowaan ay ku dagaalameen qeybo gobolkaasi ka mid ah nabiga salawatullahi wasalaamu caleyh asagoo ka hadlaaya madlamada asagoo ka hadlaya wuxuu yidhi man kaana liakhiihi madlamatun falyataxallalhaa ninkii walaalkiis col u qaba oo dhibaato u geystay ha ka xallisho intuu nool ha yidhaha walaalkay cafi ha yidhaahana nabigaa yidhi asagana sidoo kale waxaa laydin ka rabaa marka inaad ascafisiin inaad wixii dhaca haddii alan maayo ka hadashiin inaad haddii si wanaagsan aad ku hadashiin liinu qalbin wa jaanibin aan rabaana qalbi jilcan iyo dhinac jilcan aa laydinka rabaa odayaasha labada dhinac ayaa ballan qaaday inay diyaar u yihiin xalka gaaridda dhibaatadii dhacday waxaan rajaynaynaa insha allah in laga daawo iyadoo daawaha meesha laga tagana insha allah daawadaasaan wadnaa walaaleenna waxaan u maleehaynaa jidka wanaagsan oo oon iftiimayno inay naga qaadi doonaan waxaana ballan qaadaynaa wanaagga oo mudulood imaanka ugu horreeyo abgaal ugu horreeyo maamulka ugu horreeyo haddaan nahay beesha cabdilcali in aqbali doono dowladana insha allah igaalkaygu sugay agta ka taallaa sugaadaadii weyneeda waa mahadsan ya xurmada u xurmeeyey oo wili adeerkeen u dhiiba adogay wax la soo dhaqi jiray waa runtiisa waa la soo dhaqi jiray maxaanta kula soo dhaqi jiray ficil iyo qowl iswaafaqsanaa naga ka rabaa ficil iyo qowl iswaafaqsan haa igaalkayga jid hay tuso raadaan ka tusaa imaam daahir imaam maxamuud imaam cumar oo madasha shirka goobjoog ka ahaa ayaa waxa uu sheegay inay muhiim tahay in wadahadal lagu dhammeeyo khilaafkii gacanka hadal ka sababay intaa kabacdi waxaan isugu nimid labada beelo walaalo ah cabdilla caroone iyo maxamed muuse isqabadka ay isqabteen gacantoor isgaartay laa qadar allaahu waa la hubaa horta dad islaam ahaa nahay in la dhimahaayo qofku qadarta oo ilaahay u qoray nuucay tahabaho waa dhimahaa hase ahaatee in aan sharci ahayno macnaheedu maahan idinka dii alla ednu wiilasha dhalay iyo annagay nala dhasheen dhammaanteen qof walba waa ka xun tahay heshiiska mahan kasoo baxay dii alla ednu anugu abgaal gaaro oo mudlood gaaro oo hiraab gaaro oo xow haysana xow haysana hawiye gaaro soomaali gaara la rabaa dadkii dadkaan dhaqi janaad ka dhalateen dhihid iyo wax wanaajinteed laydin fari maayo
xildhibaan cabdiraxmaan gacal iyo xildhibaan geedi oomane oo labaduba ka tirsan baarlamaanka hirshabeelle islamarkaana matala beelaha dagaalamay ayaa ku baaqay in nabad laga shaqeeyo naf in la badbaadiyana ilaahay wuxuu ku sheegay qur-aankiisa hal naf in la badbaadiyo adduunka nafaha ku nool oo dhan in la badbaadiya la macno taha gogasha meeshaan ka furan oo la dhigay waa ognaha daacadaad ka tihiin waxaan si idinku sii baraarujinaynaa inaad daacad ka sii ahaatiinoo aslaax dhab ah oo ummadda ilaahayoo muslimka ahoo soomaaliyeed ay wada maqasho oo lagu caana maalo inuu ka soo baxo meesha ama qabiil nimo ku dirar ama meel yaroo xarxaar yar ku dirara adigu un tii rabbiyaa loo noqonaa waxaan rabaa heer walaalahay labada jaanibba waxaan ka codsanaynaa inay isu dhimiriyaan inaad idinkana istixgelisiin aninkana aanad tixgelisiin guddoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe axmed meyre makaraan waxa uu nasiib darro ku tilmaamay xilliga dagaalka uu dhacay iyadoo dalka ay ka jirto abaar daran gobolada diriska la ah shabeellaha dhexena ay ka socdaan dagaal u dhexeeya dadka deegaanka iyo kooxda al-shabaab dadku abaaray la daala dhacayaan dhibaatooyin kaloo cadow kale ku hay la daala dhacayaan dadka intaasoo dhibaato haysato inay haddana ayaga ay isdilaan ay ayagu naftooda gooyaan oo maanta hadday dhaawacmaan xaatee dhaawacooda meesha uu maraya ogtihiin iyo dhulka uu lasii marsiyayo aa ogtihiin oo xamar isbitaal ka sukaya uusan jirin inay dad walaala intaas maaragtay ay dhibaato isugu geystaan waa wax maaragtay damiirku bini'aadamku uusan ogolayn laakiin cadowga hadda maanta dadkayna baabi'iyey ee ka dhigay badankooda qaxootiga ka dhigay ee badankooda baabi'iyey hadday ku bixi lahaayeen inta naga baxday annaga maanta ciil ma qabnay laakiin sharaf darra ayaa hadda joognay inay asaageyna oo maaragtay waxa aragtiin ka dhacayaan ay cadowgii ragaadiye oo xoolahooda dadkan baabi'iyey oo naftooda baabi'iyey oo noloshooda baabi'iyey oo ayaga inay ku noolaadaan dulinimo baday inay iska dul qaadaan ay u istaageen annagana aan maaragtay inaan annaga isdilno ayagana agta naga fadhaan aan u istaagno waa wax aad iyo aad dameerka u diiya waxaan rabnaa akhyaaray qofka haddii uu mas-uul yahay dadka waxaan u muuqanaa u muuqa war maanta dhibaato waana haysataa dhibaato inaan anaga u aragno tan annaga dhexdayna inaan dhibaataiisu aragno middanna haysaa ka weyn haddii aan fikirayno caqli aan leenno
xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne